ee xaqiiqatan waa dhalinyaradii ugu horreysay sidii burburku u dhacay kadib bilado dahab iyo qalinba runtii kaga soo guulaystay tartanada caalamka ee ka soo qaatay runtii kaali fiican oo sharaf iyo magac soomaaliya usoo jiiday waxaa kale oo ammaan mudan oo aan rabnaa inaan sheegno halkan gabar soomaaliyeed oo lagu magacaabo ramla cali oo iyadana doonaysa iyadoo soomaaliya matalaysa ee ka qayb gasho tartanka feerka ama federal weyt oo ka dhacaya dalka jabaan iyadana waxaan u rajaynaynaa insha allah guul yaan u rajaynaynaa yosiham waxaan oo kale aan rabaa oo aan rabaa inaan boorin aan u booriyo ama mudan boorin ee iyadana gabdho soomaaliyeed oo iskood isku xilqaamay oo is-abaabulay oo raba inay ka qayb galaan tartan caalami ah oo kubadda kolayga ah iyagana waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay u fuudeeyo hawshaas guushaan xaqiiqatan macno weynay leedahay bacdamaa muddo dheer aan meel xun runtii dalkeennu yaallay oo magacyo xun nala siiyey inaan helno dad kor noo soo qaada oo astaan qarana oo soomaaliya calanka soomaaliya matalaya runtii waa astaan qaran ama national pride waa simbol way oo lagu faano oo aan ku wada faani karno kulligeen saasay tahayna waxa weeye tartankaas iyaga keliya ma aha tartankaas ama tartan walbaba waxaa la rabaa qof kastoo soomaaliya inuu noqdo astaan qaran uu arko waxa uu matalayo soomaaliya inay tahay wax wanaagsan hadduu sameeyo waa soomaali marka inaan ku dayano dhallinyaradaas xaqiiqatan oo isxilqaamay oo dadaal badan sameeyey oo iyadoo laga yaabo taageero badan oo la mid ah dowladahaas la tartamayaan aysan helin siduu sheegay odageenna abkow nafaqo badan aysan helina laga yaabaa iyo maxaan ku rahdaa dad tababara oo wanaagsan oo faris kalaasa iyagoon helin inay isxilqaameen si ay usoo celiyaan sharafka iyo wanaagga iyo sumcadda iyo simbalka soomaaliya xaqiiqatan aad iyo aad yay ugu mahadsan yihiin kulligeen inaan wax ka baranaa loo baahan yahay tartanka isboortiga keliya maaha tartanka meel walba inuu galo ayaa loo baahan yahay oo qofka soomaaliyeed marka la arko loo arko inuu yahay qof mudan inuu yahay laakiin sida nalagu bartay ama sida nalagu sheegay oo magaceena loo hadleeyey aysan noqon oo si xun ah oo aan ku tartanno wax xun inaan ku tartanno caafimaadka inaan ku tartanno dakhaatiirnimada inaan ku tartanno cisbitaallada inaan ku tartanno oo qof walba shaqada uu qabanayo uu u qabto sida ugu wanaagsan uu kula tartami karo dowlado kale ama qurumo kale iyo ummado kale uu kula tartami karo haddii ay noqoto waxbarashada sidaasoo kale inaan cashar ka qaadan dhallinyaradan oo macalimiinta ay noqdaan astaan qaran iyaga naftigooda oo ay wax markay wax barayaan iyagu naftigooda ay research sameeyaan oo si fiican ay wax isku baraan oo ay bixiyaan quality ee waxbarasho leh ay bixiyaan ardayga naftigiisa wax baranaya naftigiisa inuu tartamaa la rabaa oo uu tartamo inuu noqdo ardayga ugu fiican adduunka ma garat waxaa bilada bixinaya kolleyba macalinkaa bixinaya oo sheegaya qofka iskuulkaas ugu wanaagsan laakiin tartanka waxaan ka wadaa macnihiisu inuusan ku koobnaan isboortiga askarteenna ciidamadeenna waxaa la rabaa amniga inay ku tartamaan oo askariga u noqdo askari qaran oo qaranka u shaqeeya oo astaan qaran ah inuu noqdo oo ula tartamo askarta kale adduunka ula tartamo oo uu ilaaliyo tartamaya iyo ciidamada adduunka oo dhan la tartamaya xaqiiqatan dhalinyaradaas waxay rasiyeen cashar iyo rasiyeen waxaa laga yaabaa inaysan labaatan iyo shan gaarin yaa laga yaabaa macnaheedu waxay macnaheedu waxay tahay tartankan inaan dhamaystirnaa la rabaa isboortigu nooga bilowday waa suu sheegay wasiir qorsheel isboortigu nooga bilowday laakiin inuusan isboortiga ku dhammaanin oo qof walba oo soomaaliyeed uu galo tartanka jiraba dhinac walbaba fiilku meeshu kaga jiro inuu isku dayo inuu noqdo nambarka koowaad waxa uu qabanayana inuu- inay daacad ka tahay inay daacad ka tahay meeshaan u soconno meeshaan wey marka bacdamaa dalkeennii burbur badan soo gaaray waxaa keliya aan caalamka kula tartami karnaa isxilqaan qof walba inuu qeyb ka qaato ilan dalkii annagaa burburinay gacanteena ku burburay ma odhan karno ummadaha nagu soo duulay oo dalkayna burburay- burburiyey ma odhan karno annagaa burburinoo qayb ka ah sidaas darteed dadkii wanaagsanaa waa idinka waa shacabka soomaaliyeed oo runtii horsocodka ah oo wanaagga raba ee dowladda keligeed ma dhisi karto dalkan waxaa burburkiisa marka la fiiriyo waa billions of dolla- of dollars wey dowladdu ma hayso lacagahaas faraha badan laakiin waxaan haynaa xoog waxaan haynaa een, karti soomaali yaan haynaa waxaan haynaa dhaqaale ka yimid ganacsatada yaan haynaa iyo haddii ay noqoto xitaa inaan dad kale oo shisheeye aan idhaahno annagu intaasaan qabsannay wax noogu dara oo gacan noogu siiya macnaheedu waxay tahay isxilqaankaan bilownay oo aan doonayno magaaladan muqdisho aan ka bilownay inaan dib ugu soo dhisno macnaheedu muqdisho inay la tartanto caasimadaha kale adduunka wey macnaheedu oo aan bilad siinno oo ay noqoto caasimadda ugu nadaafadda badan caasimadda dadka ugu ilbaxsan ay joogaan caasimadda hadday noqoto caafimaad fiican leh caasimad caasimadaha kale looga yimaado oo loo dalxiis tago xaqiiqatan annagaa iskale shaqadaas cid noo qabanaysa ma jirto cid dibad nooga imaanaysa oo magaaladeena noo nadiifinaysa oo magaaladeena noo dhisaysa oo nooga dhigaysa caasimadaha kale inay la tartan- la tartanto ma jirayso waa annaga marka sida wiilashaas ee biladda u heleen dahabka ah tartanka aan gelin mar walbaba qof walba oo- qof walba oo muwaadin ahna inuu qaybtiisa ka qaato siduu dowladnimada ku hagaajin lahaa sida bulshada uu ku dhex nool yahay uu ku wanaajin lahaa uu u qurxin lahaa sida uu ilaalin lahaa shuruucda dalka u degsan sida uu uu maxaan ku rahdaa ee dadka waalihiisa oo la nool uu nabadgelyo kula noolaan lahaa dadka soomaaliya dhibaya ama dibad ha uga yimaada ama gudaha ha joogaan isku si loola dagaalo marka maxaa yeelay dadkaasi waxay rabaan xaaladda aan ku jirno inaan ku jirno xaaladda aan ku jirno dhallinyaradaasoo kale ma burduus garayn karno oo caalamka la tartan oday magac loo keenaya macnaheedu waxay tahay isxilqaan brograamka aan bilownay waa brograam eh, nation wide ah oo dalkao dhan aan- aan doonayno aan ka hirgelinno oo aan doo- doonayno qof walba oo muwaadin ah usbuuciiba laba saac inuu geliyo markay ugu saaran tahay qashinka gurigiisa horyaalla inuu ka qaado markay ugu badan tahayna inuu iskuullada iyo caafimaadka ee goobaha caafimaadka oo xaafadihiisa ku yaalan uu dhisto gacantiisa ku dhisto jidadkiisa uu nadiifsado xamar ay noqoto iyo meelaha kaleba ay noqdaan meelo runtii tartan la geli kara meelaha kale ama waddamada kale ee caalamka ah waa idinkaga mahad celinaya mar kale wasiir aad iyo aad yaan runtii kaga mahad celinaya dadaalkaaga faraha badan aad gelisay inaad aruuriso een, xulkeeni qaranka raggaan halkan jooga maanta waa xulkeeni qaranka wey oo runtii ay ahayd een, horay in aan u dhisanno horay in aan u raadinno ee, dhaqaalo ma hayno laakiin aan u maalgashanno ee, ciddii ay wax ku hartay sida abko oo kale aan- aan- aan howl gashanno waa ujeedaa waa diyaarsan yahay waa diyaarsan yahay aan howl gashanno walaalayaal waa mahadsantihiin mar kale insha allah hadduu ilaah yidhaahdo qof walba oo wanaag sameeyana saasaan u abaalmaraynaa xaqiiqatan miidiya dadaaran aan leeyahay walaalayaalow waa ogahay waxaa la sheegaa wax xun qofkii dhibaato sameeya waa la sheegaa magaciisaa la sheegaa waa la waraystaa dhalinyadaas ha la waraysto dadka wanaagsan ha la waraysto dadka wanaagsan oo dalkan simbol ku ah oo maxaan ku rahdaa wanaagga u keenaya oo sharafka u keenaya aan bumbuuninno aan barmoodgareenno cayaartooydii hore hala waraysto maxaa yeele iyagaa xulkii qaranka ahaa laakiin qofka wax dila iyo qofka wax dhibaateeya yaan la waraysanin macnana yaan la siinin qofkaas xariguu leeyahay magac in la same- loo sameeyo uma baahna maanta laga bilaabo dadka wanaagsan simbolka ah oo raggaasi ugu horreeyaan v o eda iyo b b c da iyo idaacadaha kulli hala waraysto hala weydiiyo waxa ay meeshaas ku gaareen waxa ay sameeyeen si dhalinyarada kale oo soo socda ay ugu daydaan maxaa yeelay iskama imaan meeshaas waxay soo mareen stages yay soo mareen waxay soo mareen dhibaatooyin badan ay soo mareen inay ka hadlaana loo baahan yahay waxa gaarsiiyey inay noqdaan kaalinta koowaad ay galaan iyagoo huwan calan soomaaliyeed oo ay ka hormaraan dowlado dhisnaa oo soddon sano aan burburin inay ka hormaraan hala weydiiyo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu